asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu can wanaagsan daawadayaal meel kastood igala socotaan kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale oo xiise leh muuqaalkan waxaa idinkula wadaagi doonaa saddex xirfadood ee xilliga maanta la jooga laga faa'iidaysan karo qofkii barto xirfadaha aan soo bandhigo waxaa laga yaabaa inay adiga ku anficin laakiin dad kale ay anfacaan laakiin waxaan rabaa inta kaa anfacdo adiga inaad ka qaadatid waxa aan kaa anficina aad ka socotid xirfadaha aan soo bandhigo waa xirfado fudud ama xirfadaha fudud ee qofka waqti gaaban uu ku baran karo waqti gaabanna uu shaqo ku bilaabi kara ayaad idin soo gudbiyaa xilliga maanta lagu jiro waxaad ogtihiin xilli waxaa lagu jira technology ama xilli casri ah isla markaana adduunka uu technology noqonayo corona oo ahaa covid nineteen wixii ka dambeeyey ama waxaa la ogaaday in adduunka qofka meel kastoo daafaha caalamka asagoo jooga inuu wax baran karo shaqeyn karo isagana dadka wax bari karo sidaa darteed uma baahned keli inaad isku xirto tirahda xirfadaha iskoolaadka agaarkayga ama dugsiyada agaarkaygan ka raadsana laakiin meel kastoo aad joogto adigoo jooga haddii internet aad haysatid xirfadahaasi waad baran kartaa sidoo kale waad ku shaqayn kartaa adigoo gurigaada jooga howlahaada shaqo wato ayaad baran kartaa isla markaana aad ku shaqaysan kartaa xirfadda koowaad ee aan idinla wadaagayo waxa weeyaan xirfadda la yidhaahdo social media manager social media manager waxaa laga yaabaa intiina badan inaadan aqoonin xirfadan markaad maqashaan social media manager waxaa la yidhaahdaa in aad u agaasintid ama aad u maamushid ama aad u maareysid shirkadaha dowladaha shakhsiyaadka xarumahooda platformyadooda ay ku leeyihiin baraha bulshada saad ogtihiin shirkadaha waaweyn ee maanta daafaha caalamka ka shaqeeyo ama ha noqoto xafiisyada ama ha noqoto kambaniyaasha ganacsiga ama ha noqoto hay-adaha waxaa soo aruuraya soo yaraanaya xafiisyadii qarashaadka badan lagu bixin jiray waxayna qobsanayaan dad ku shaqeeyo waxa la yidhaahdo freelancer ama remote freelancer ama remote waa generally qaab kasta ee onlineka looga shaqaysto ayaa laisku dhahaa laakiin xirfadaha soo hoosgalo ayaan sii taabanayna xirfadan la dhaha social media manager qofka waxa uu ku shaqeyn karaa inuu baraha bulshada u agaasimo shirkadaha haddaad ogtihiin shirkad kasta ama ganacsi kasta wuxuu leeyahay platform ama bara bulsho ee laga raaca sida facebooka tiktoka twitterka youtubeka linkinan iyo kuwa kale badan ayay leeyihiin barahaasi bulshada qof kasta wax ma soo gelin karo kambaniyaasha marka waxay u qaataan dad xirfadan bartay haddii ay noqoto xayeysiinta advertisementiga bartay hadday noqoto sidii wax decoration loogu sameeyo ee sawirada loo qurxiyo ama muuqaalada loo qurxiyo bartay ayaa ay u qabtaan qofkaasi marka waxa uu usoo gelinayaa fideoyada la jarjaray ee codadka la saaro muuqaalada kale ee xayeysiinta ah sawirada iyo sidoo kale haddii ay jiraan shirkadaha ama agaasimayaasha in markaasi ay qabsanayaan presentation oo loo diyaariyo powerpoint xirfadaasi haddii lagu arko inaad tahay qof daacad ah qof fircoon qof bartay xirfadaasi khibrad u leh kambaniyaal badanaa ku qaadanaya oo aad la shaqayn kartaa adigoo gurigaada jooga keli waxa lagaaga baahan ya waxa wey inaad internet haysatid telefoon ama combyuter ama laptop aad haysatid so waad la shaqayn kartaa haddii hadda aad gashid websiteyada sida websiteka layidhahda abog oo kale ee aad ku qortid meesha shaqada laga raadiya ama fine job meesha ku qoran tahay haddii aad ku qortid social media manager waxaa kusoo baxay shaqooyin aad u fara badan oo loo baahan yain lasoo codsado ee shirkadaha ay u baahan inaad oga shaqaysid so haddii aad ku fiican tahay dhinaca baraha bulshada xayeysiinta wax qurxinta art and craft ama waxa la dhahdo graphic design video editing waxaad qaadataa oo aad ku darsataa xirfadda la yiraahdo social media manager isla markaana waxaad samaysataa barahaada bulshada in aad tahay qof social media dadka ka caawinaya ama kambaniyaasha ka caawinaya ee bartay xirfadda la yiraahdo social media manager xirfadda labaad ee aan idinla wadaagayo isla markaana aan u arkay xilliga maanta lagu jiro inay dad badan ka faa'iidaysan karaan waxa weeyaan xirfadda la yidhaahdo affiliate market affiliate marketka waa xirfad ballaaran marka si loo arko social media managerka way ka ballaaran tahay waayo sababtoo ah adiga marka aad affiliator noqotid waxaad la shaqaynaysaa kambaniyaal fara badana ganacsiaad la shaqayn kartaa waxa aadna suuqgeen u samaynaysaa shirkadaha kambaniyaasha ganacsatada ganacsigooda ayaad suuqgeen u samaynaysaa haddaad maqasho affiliator waa suuqgeeye suuqgeynayo kambanigani waxa uu ku shaqeeya hadday noqoto service oo ah kambaniga inuu adeega fuliyo hadday noqoto product kambaniga inuu badeeca gudbiyo hadday noqoto maxay ahayd education waxbarasho kambaniga inuu leeyahay platformya waxbarasho ah alaabo la taaban karo sida productigoo kale waxaa kamid a kambaniyaasha loogu shaqeeya affiliate marketka sida amazon ayaa kamid ah click bank ayaa kamid ah calibaba ayaa kamid ah iyo shirkado kale oo badan ee qeybtan health and weltnesska ku shaqeeya dadka soomaalida waxaad moodaa dhinaca suuqgeynta aad bay ugu fiican yihiin inay hadlaan ay waxa gudbiyaan aad bay ugu fiican yihiin laakiin markay noqoto cooperateka kuxun yihiin xiriirka kale ee ay la yeeshtaan dadka ay la shaqaynayaan iyo kambaniga way ku adagtahay taasina waxaa keenayo dad la macaamilka ayaa yar waxaan kuula talinaa marka haddii aad doonaysa inaad baratid xirfadda affiliate market badi inaad dad badan la macaamili kartid shirkada inaad la macaamili kartid in adiga aad inta aad tiim abuuratid tiimamkaada dadka kambanigaasi aad kusoo daraysa hadday serviceka isticmaalayaan inaad la macaamili kartid ee aad la shaqayn kartid ee aad tababari kartid ee isku filnaan karaan haddii markaa aad aragta in aad ku fiican tahay agaasinka bulsho dhexgalka dadla hadalka bandhiga soo gudbinta haddaad ku fiican tahay xirfadan affiliate marketka ayaan kugula talin lahaa inaad qaadatid islamarkaana aad raadisid shirkado alaabadooda ama serviskooda suuqgeen loo sameynayo kadibna aad suuqgeen u samaysid adigana aad ku tababaratid oo halkaa xirfad ay ku noqoto xirfadda saddexaad ee maanta idinla wadaagaya waxa weeyaan oo xirfadaha kale kaa caawin karto baro luuqadda englishka waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdid luuqadda ingilishka xirfad ma aha laakiin waxaad ogaataa waa xirfad la barto haddii luuqadda ingilishka aad taqaano waxaad ku shaqaysan kartaa dhammaan xirfadaha onlineka ayaad ku shaqaysan kartaa iyo weliba kuwa offlineka intaba xirfadaha yaryarka ah ee xirfadaha fudud loo yaqaano ee shaqooyinka lagu bilaabo ee qofka uu meel fiican hoose wax ka bilaabi karo way ku adagtaha qofka hadduusan luuqadda ingilishka shaqaan tusaaloo kale haddaad doonaysa inaad social media manager noqotid ee aad graphic designka baratid luuqadda englishkana waa inaad taqaana maxaa yeele shirkadaha aad u shaqaynayso cooperate ayay rabaan si aad ula xiriirto ayay rabaan inaad qoraal u samaysid ayay rabaan inaad dukumentigooda ama xayeysiintooda codod u saartid ayay rabaan sidaa darteed waa muhiim inaad luuqadda englishka taqaanid dhanka kale haddii aad tahay affiliator hadday aad tahay keli ma aha bulshadaada soomaalida keli inaad ku ekaato tirahda okay dadka soomaalida bisaan u gudbina waxaa laga yaabaa productyada kambanigani uu rabo inaad adiga gudbisid ama aad dadka kale u gudbisid ama service kambaniga inaad cid kasta la wadaagi kartid oo luuqada ku hadasho dadka inta ugu badanna waxa ay akhriyaan luuqada ingilishka waxaana lagu hadlaa luuqada ingilishka luuqada carabiga way ku caawinaysaa haddii aad joogtid wadamada asiyaanka hadii aad joogto gaar ahaan wadamada carabiga looga hadlo laakiin luuqada ingilishka waa international daafaha caalamka oo dhan shaqo kastoo la qabana iyadan lagaaga baxay sidaa darteed luuqada ingilishka inaad barataan waa muhiim xirfadahan aan ka hadlaya xageenka baran karaa ayaad isleedahay xirfadahan waa xirfadaha waa u baahanahe xageenka baran karaa waa su-aashaada ugu horeysa isweydiinaysa xirfada social media manager waxaad ka baran kartaa udemy udemy.com hoos ayaa soo dhigaya ayaad ka baran kartaa ama waxaad ka baran kartaa cosera cosera.com waa websiteya wax laga barta ee akademiyad ee online oo si free ah iyo qaar lacag ahba aad ka helaysid haddii aad baranaysid xirfadda labaad sidoo kale youtube-kana waad ka baran kartaa haddii aad baranaysid xirfadda labaad ee ah affiliate market affiliate marketka waxaa lagu bartaa si practical ah waxaad raadisaa qof marketer ah ee kambaniyaal la shaqeeyo ee suuqgeeye ah ee shirkado kale lasoo shaqeeyo haddana shirkado la shaqeeyo raadi isaga ku baraayo kadibna waxaad shirkadda markuu kugu daro ee aad membershipka iska bixisid ama lacagta kirada ah ee aad productigeeda aad shirkaddan ku promote garan lahayd aad iska bixisid kadib waxaad barataa markaa kambanigaas si dhiib u gudagal